dhibaatada keenaysa ama sawaabkay kaa nuqsaaminayaan ama ramadaanka dhan bay kaa burinayaan marka kaa inaynu iska ilaalinno waa meesha la yidhi khayr waxba kaama dhibe wixii dhibaataa iska ilaali marka bishan ramadaan qofku hadduu soomo oo soomkiisa uu dhammaystirto ilaahay fadli weyn buu u ballan qaaday rasuulkaa yidhi calayhi asalaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qof bish ramadaan soomay asaga oo rumayn ilaahay uu rumaynahayo ku soomay ilaahay ajri uu ka raadsanahayo dartiis u soomay gufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisii hore waa loo dhaafay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala manaa xadiidka rasuulku sidaasuu yidhi marka laakiin maxaa meesha ku jira iimaanan iyo wa ixtisaaban labadaasaa hoosta loo geli iimaanan waxa weeyaan dee inaan hallagu arko hallagu maqlo ayaan ahayna ilaahay darti inaad u soomaysid midda labaadna inaadan qof kale waxba kaga doonayna ilaahay sawaab aad kaga raadsanaysa gufira lahu maa taqadama min dembihi xadiidkaas bishaaro weyn buu inoo hayaa uu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo haddee wixii dembi aynu soo marray wax fara badan buu ahaa laakiin haddii laynaga helo soom xaqiiqo ah iimaanan wa ixtisaaban bishaaradaasuu markaas ayaynu ku jirnaa marka aynu sheegno waxyaalaha ramadaanka wax ka dhimanaya laba labay u qaybsamayaan mid waxa weeyaan mid ramadaankii oo dhanba jebinahayo uu kaa burahayo inaad soomanta aad ismoodaysaa mana soomani macnaa muftilaad baa la yidhaha waa wax lagu afuro oo qofkii inuu barto iska ilaaliyo mooyaane laga yaabo inay maaragtay ay hoosta u soo galaan waxna waxa weeyaan waa waxaan soomka jebinayn laakiin sawaabkii aad ka heli lahayd soomka ayaa kaa baaba'aya soomkaagii oo murduxan oon sawaabkii iyo mudaacafadii iyo khayrkii loogu talagalay lahayn ayaad helaysaa laakiin lagu odhan maayo qadee soomkii waa kaa bureeye lagu odhan maayo haddaan ku horrayno kuwa soomka jebiya waxaa ka mid ah cayn cayn cayn wax wax muuqda oo meel joofkaaga ama meel joof la xiriirta gaadha waa lagu afurayaa joofkii muxuu noqonayaa maalan joofkii wuxuu noqonayaa waa ama calooshii weeyaan ama feedhihii weeyaan ama maskaxda lafteedu joofkay ka mid tahay hadday ama sanka wuxuu ka galaan amay afka ka galaan ay maskaxda gaarto wax joof gaaray wey hadday hoosu soo degto oo ay soo gaarto caloosha iyo hunguriga ay soo gaartana joof weeyaan joof marka waxaa loo aqoon jiray wixii markay cuntadu tagto cuntadu isbeddesho ama dawadu hadday tagto dawadu isbeddesho maanta keliya ma aha wamaa kaana dariiqan lidaalika waa la mid wixii dariiq joof dariiq ula mida maalan hungurigan halkan hunguriga ah maaha joof laakiin waa waddadii joofka wax gaadhsiinaysay wixii gaara waa lagu afuraya sanka kan joof ma aha laakiin maskaxda ayuu wax gaadhsiiyaa wixii ku libra sanka waa lagu afurayaa dhegtani joof ma aha wixii ayada galana waa lagu afurayaa maxaa yeelay maskaxda dariiqeedii weeyaan ku gaadhsiinaysay dabada qofka jawf ma aha laakiin waa dariiqii gaadhsiinayay ama kaadi haysta ha noqoto xagga ibta amase xagga kaleeto ha noqotee meeshii jawf bay gaadhsiinayaan marka shay cayna oo muuqda oo jawf gaadha muxuu ka gaadhay min manfad maftuux meel furan yuu ka gaadhay joofna waa gaaray ama joof meel la xidhiirta yuu gaaray sida dhegta iyo sanka iyo hunguriga aynu sheegayno waxaa la mida ibta ibta wixii gala waa lagu afurayaa joofna ma ah maxaa yeelay kaadihaysta xaggeedii ayay dariiq u tahay oo halkaasay joof baa halkaasaa joof ah intaas cayn baynu nidhi cayn cayn maxaa ku baxay waxaa ku baxay wixii aan cayn ahayn cayn waxaa la yidhaha waxa la arkayo cayntaasi weliba cayn min acyaani dunyaa inay tahay baa la rabay haddii jannada cuntadeeda iyo ay tahay kuma jirto maxaa yeelay meeshaanba lagu keeni maayo laakiin hadday dhacdo in kalaama qof loogu keena lagu afuri maayo maxaa yeelay min acyaani dunyaa ma ah cayn waxaa ku baxay wixii kaloon cayn ahayn oo aad garato inuu joofkaaga gaaray waxba kaa dhibi maayo maxaa ka mida maalan waxaa ka mid ah barafuunkiibaad sanka marsatay markaasaad waxaad ka dareentay maskaxdaadii in caraftiisii ay sii marayso lagu afuri maayo maxaa yeelay cayn maaha waxa gaaray waa riix weeyaan riixdu waxba ma dhibayso waxaa kaloo isaguna waxa dhibaynin halkaanaad korkaaga yaad baraf iyo saar saaratay intaad kululaatay qabowgiibaad waxaad ka dareentay qalbigaaga dhexdiisii inuu qabowgii gaadhay lagu afuri maayo maxaa yeelay meel furan in wuxuu ka galaan baa la doonaya ay caynna yihiin marka qabowgani cayn ma aha caraftani cayn ma aha iyaduna waa cayntay ku baxday waxaa kale oo iyadana aan lagu afuraynin wixii caynah laakiin khafiifa khafiifa oo maalan maxaa ka mid ah dabkiibaad kulaalaysaa qiiqiisiibaa kugu baxay sankii afku kaa galay maya ma ku afuraysa lo-diibaad kaxaynaysaa boorhkeedii ayaa markuu kacay sanka kaa galay xataa hadhow markaad xaakootaba boorkii aad soo xaakooti ayaduna waxba dhibi mayso waxaa la mida badarkiibaad ama burkiibaad haadinaysaa haadintii aad saas lahayd baa afka iyo sanka wax kaa galeen ayaduna kuma jirto kuwa yowgaasoo dhan cayn ha ahaadeen laakiin cayn lagu afuro maaha markaa dee tubaakadu maxay tahay ama sigaarka maalan sigaarka iyo tubaakadu cayn lagu afurayo maxaa yeelay cayn khafiifa sida qiiqa dabka la shidayo khafiif maaha waa culusya maalan bahalka lagu cabo markaad fiidhiso lafta iyo qoriga lagu cabo iyo waxa ku dharooqan waad aragtay meel kale kama imaane ayadunbaa ku dhiintay marka dhiinkaasay leedahay waa lagu afurayaa sigaarkii haddii aad cabtid amuu sanka kaa galo amuu afka kaa galo ood liqdid waa lagu afurayaa tubaakadii sidaasoo kaleeta weeyaan marka qiiq laguma afuro dad baa intay maqleen yay bahalkan la soo aadeen xaggiis waxay yidhaahdeen waaba qiiq oo qiiq laguma afuraa la yidhi oo bul intay afkiiyo sanka ka siiyeen waxa kalean ka soomayaaye ee asaga waa iska wadanaya ma isgeli karaan wuxuu caqli maahee waa in sharciga lagu raaco wey waa tahay cayn markii aynu nidhi waxaa kaloo shardiya meel furan inay qofka ka gashaan nidhi dhegta sanka afka maalan dabada wax la mida maxaa ku baxay ishani meel furan maaha waa awdan tahay ishan ishana dawa lagaaga shubay ama dacar baa lagaaga shubay kharaarkeedii baad waxaad ka dhedhemisay ama macaankeedii yaad dhuuntaada ka dhedhemisay lagu afuri maayo maxaa yeelay manfad maftuuxa maaha ishu xididadaas iyo bay un gaartay mooyaane maaha meel maftuuxo lagu afuro maaha afka xaggee looga afuraa markaad wax geliso waxaa lagu afurayaa markii afka intuu ka tago makhrajka xa la yidhaahdo xa xa markaad xa tiraaho meel bay ka baxdaa sawdkeedu meel buu ka soo baxaa makhrajkaas xa la yidhaaho yaa u kala seero ah makhrajka daahirkaa iyo makhrajka baatinkaa intii xaq ka koraysa wixii gaara ku afuri mayso oo aad liqdid wixii xaq iyo waxa ka hooseeya gaarana waa waxaynu leenahay waa lagu afuraya sanka wixii kaa gala waxaa lagu afurayaa intaa jilicsan maarin baa la yidhaahaa maarin intaa jilicsan wixii aan dhaafin lagu afuri maayo mar haddii adaygaas carjowda shaygu gaaro intuu sanka kaa galo waa lagu afurayaa isaga dhegta maxaa lagu afurayaa dhegta qofka adiga dhinacaaga taaganoo saa dhegtaada u dhugta inta ishiisu ku dhacayso wixii ka sokeeya lagu afuri maayo wixii qofka dhegtaada sidaa u fiiriya ka shisheeya gaara yaa baatin ah oo lagu afuraya waxaa shardiga intaasoo dhan shayga inuu yahay shayga camdi inaad aad uu kuu galay maxaa ku baxay halmaan buu kuu galay waxbaad cabtay waxbaad cuntay waa dhukayatay sankiibaad biyo gashatay soomkaba waa ilowsan tahay waxba dhibi maayo nisyaanku waxba ma dhibo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad wax cuntaan amaad cabtaan idinkoo soomanoo halmaansan soomkiinna taam yeela ha taam yeelo qofkaasi fa innama allaahu adcamahu wasaqaahu ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey soomkiisa ha iska watuy marka nisyaan ummadda nebiga looma qabto calayhi salaatu wasalaam nabigaa yidhi ina allaha wadaca can ummatii alkhata'a walnisyaana wama stukrihuu calayh wixii gaf'a iyo wixii halmaama iyo wixii lagu dirqiyey midna loo qaban maayo ummaddayda buu waxaa kaloo la mida nisyaanka ikraaha qof baa mindi kuula soo baxoo yidhi cuntadan cun haddii kale waan ku dilayaa aar baad iska cuntay adiga oo cabsi darteedu cunaya ku afuri maysa ikraah baa la yidhaaha waa wax lagugu dirqiya ikhtiyaarkaa ma aha marka nisyaan waa inuusan meeshii jirin ikraahna waa inuusan jirin haddii labadaa midkood jiro waxba ma dhibaayo ikraaha waxaa ka mid a adigoo afka iska kala hayaa diqsi duulahayaa dalaq afka kugu yidhi oo calooshuu kuu galay ama san kuu galay oo maskaxdu fadhiistay ikraahu ka mid maadaa adigu maadaa adigu gashaday isagaa meesha khasab buu ku galay mooyaane nina kaalama tashanin kaas waxba ma dhibaaya waxaasoo dhan waa ikraaha xukumkiisay qabaan fariid wusuulu caynin mimaa yusamaa jawfan wax jawf lagu magacaabo wixii inay gaaraan ayaa shardiga waata labadaa shardi oo nisyaanka iyo iyo iyo ikraaha unbaad ka saaraysaa ikhtiyaarka inaad ku qaadatay weeye aan laguguna dirqinine aad aad aada xusuusan tahay soomka marka xaakada xaakadu iyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu afuraa haddii aad kas dee aad joof u gaarhsiisay haa quuq baa tidhi markay meelahan soo gaartay kabacdi ayaa dib u liqa waa lagu afurayaa maxaa yeele waa shay ajnabiya wey laakiin caliyadaada lagu afuri maayo xaaka iyo caliyay kala yihiin xaakadu waa shayga ama maskaxda ka soo go'a oo adag ama xaggan feedhaha ka yimaada oo adag yaa la yidhaaha dhan uu ka yimaadaba haddaad celin weydo oo uu kor ka soo go'o ama hoosta ka soo go'o waad iska tufaysaa laakiin mar kale haddaad isaga oo khaarij ka yimid aad daakhil ku celisid waa lagu afurayaa laakiin waa goor waa markaad celin kartaa qaaqdii aad tidhi bay soo kacday adoo celi celi islehbay ayay hoos ayay gashay ikraahay ka mid tahay waxaad maara u haysa maaha adiga wuxuu waa inaad awood u leedahay marka lagu lagu leeyaha waad ku afuraysaa caliyadu ayadu waxba ma noqonayso hadday afka macdankiisa haddayan soo dhaafin carabka carabka hoostiisa bushimaha qowlalada intaasoo dhan intay ku dhex jirto haddaad liqdo mid waaweyn xataa oo caliye ah xama dhimayso laakiin markay afkaaga ka soo baxdo ka bacdi hadday ku noqoto waad ku afuraysa waad liqdid carabkaaga hadday ku jirto lagu afuri maayo carabkii baa saas tiri matalan bannaankaad usoo saartay caliyaa fuusha dib baad u celisay waad liqday waxba kaa dhimi mayso maxaa yeele carabku min macdini riiq buu ka mid yahay candhuufta macdinkeeduu ka mid yahay laakiin bushimaha hadday soo fuusho halkaas mar macdinkeedii waa soo dhaaftay haddaad mar kale ku celisana waad ku afuraysaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaadan tufid badin buu buu buu haddaad tidhaha khatar baad ku jirtaa bushimahanay soo fuulaysaa markaad soo tuurto kabacdina adoon garanaynin ama inay maaragtay dib kugu noqotaa laga yaabaa midda kale oon bay kuu keenaysaa candhuufta badan oo tufaysa lama tufo maadaaba cunto kala haysa jidiinkaabaad ku qoysanaysaa maxaa isaga tufaysaa oo khatar isu gelinaysaaba jurdhuqda unbaa lagu hayaa ilaahay baaba kugu quudinaya subxaanahu wa tacaala marka candhuuftaada laguma afuro laleeyahay shardi kalea la jira waa inay daahir tahay candhuuftaada afkiibaa kaa najaasoobay candhuuftaadii baa najaasowday haddaad liqdo waad ku afuraysaa maxaa yeelay ajnabi weeye candhuuf maaha waa wax najaasooboo mutanajisa weeye laakiin waa loo cafiyey baa la yidhi qofkii lagu ibtileeyey inuu ciridka iyo carabka iyo ilkaha inuu ka dhiigo qofka caado u leh waa loo cafiyey maxaa yeele wixii lagugu ibtileeyo oo dhan oo ilaahay kugu ibtileeyo waa laguu dhaafayaa mar kastaba afkaagaa dhiigaa marka mar kastaba haddii lagu yidhaha candhuuftaada haddaad liqdo waada furaysaa waxaa ka imanaysa inaadan soomin marka qofkii arrintaa lagu ibtileeyo loo yaqaan waa loo cafiyaa laakiin intuu heli karo ha ka luqluqdo marka candhuuftaadu hadday nijaasowdo iska luqluq inta ka dambana liq markaas waay intaa aynu ku dhaafno wixii jawfka gaarahayay waxaa kaloo lagu afuraa aynu raacino dabada xaggeeda iyo ibta iyo ibtaas ama qof dumari halahaado ama qof nini halahaado wixii ibta ka gala qori saa haddaad u geliso far haddaad geliso kulli waa lagu afuraya dabada sidoo kaleeta weeyaan wax alla wixii kaa galo oo ikhtiyaarkaa ku gala waa lagu afuraya yayba gaarinkaadi haysta iyo meeshii shishaba yay gaarin mar hadday qarsoomaan waa lagu afuraya maalan ninka wixii inta ibta ka gala qarsooma oo meesha dhex gala waa lagu afuraya waxaa kaloo lagu afuraayo khatara oo layska ilaaliyaa markaad musqusha geshid oo saxaro adag aada dhigaysid oo cabbaar markaad wadwadid qaar soo baxo ay haddana dib kuugu noqoto waa lagu afuraya maxaa yeelay markay soo baxday ajnabi bay kaa noqotay markaa dambe shay cusub oo meesha la geliyey bay noqonaysaa hadday wixii iska kaa soo raaci waayaan qori qaadoo inta bannaanka joogtay iska reeb yay dib kuugu noqonayn waxa daakhil jira waa waxaagiiya waxba maahe waay taasna waa la iska yaro ilaaliyaa wixii inta kaa soo baxa dib kuugu noqonaya lama ogola marka haddii ay xagga kaaga soo bixi waayaan inta bannaanka timid iska reeb qori qaado markaa iska reebto inta kaleeta caafimaad wey waa fiicanta waxaa kaloo lagu afuro waxaa ka mid ah matagga kas aad isaga keento adigii baa ismatijiyey kas weeyaan waad ku afuraysaa xataa yaan qaar dib kuugu noqonin lugaha intaad meel kore saaratay oo afkii saas tidhi ayaad ismatajisay markaas kugu noqon mayaan ma ogtahay waad foorartaaye saasba ha ahaatee waad ku afuraysaa ismaat ismatajinta lafteedaad ku afuraysaa maxaa ku baxay hadduu asagu ku khasbado adigoon adigu iska raadin ayuu ku soo dhaafay maanta oo dhan ba wad haddaa rabtid waxba kaa dhimi maayo maxaa yeelay ikraahii aynu sheegaynay ayuu xugum ku leeyahay ma tag meelaad jeceshahay kuguma sino weeye umaba talin kartidba fariid waxaa jirta mid la yidhaahdo cala naqsi iyo maxaynu nidhaahnaa waa wax intaad daa daac intaad istiraaho ayaa cuntadii hoos jirtay ku soo raacaysaa hadday mar makhrajulxaa soo gaarto dib ha u celi soo daadi haddaad heli kartid haddaadan heli karinna maaro uma haysid hadday makhrajulxaa ka shishay ay joogto waa isla jawfkiiya hadday dib u noqoto waxba kaa dhibi mayso waxba kaa dhibi mayso marka ismatajintaasna waa mid isagana lagu afuro weeyaan adigoon wax cunin baad afuraysaa midka saddexaad aynu nidhaahno waxaa lagu afuraa jimaaca jimaac xaaskaagaba ha noqdo cid kasta ha noqdo marka jimaacaas waxa weeye inta yara kirkirane xashafada la yidhaaho kol hadday qarsoonto waada furi haddaad ninkii tahay adiga ninkii haddaad tahay laakiin qofka dumarka ah xashafadoo dhan shardi maaha qaar ka midii hadduu galo way afuraysaa iyado qaar ka mida hadduu galo markay istijoonayso haddii farta wax uun ka ka gaadhaan way afuraysaa waa inay iska ilaaliso markay sooman tahay in maaragtay faraheeda wax ka gaadhaan meeshaas daakhilka jimaacaasaa lagu afuraa fariid maxaa u shardiya asagana waa inaad kas u yeelayso halmaan hadday tahay oo soomkiiba aadan halmaansanayn baad hawshii iska qabatay waxba kaa dhibi mayso maa kuwa afuraysa sidai cuntadii oo kale wey haddii lagugu dirqiyo waa sidaas oo kale qofkaan u tag baa lagu yidhi khasab haddii kale waxbaa ku gaarhaya sidaasaad u yeeshay waxba kaa dhibi mayso kutubaha qaar baa odhanaya ikraaha waa lagu afuraya maxay sabab ka dhiganayaan dee ninku inuu macaansanayo mooyaane waxbaba u dhaqdhaqaaqi mayaan buu leeyahay waa markuu asagu damco marka hadduu asagiiba hoos ka jecel yahay waa waa lagu afurayaa bay odhanayaan culimmadaas qawi maaha maxaa yeelay macaansigan iyo iilashadani waa dabci bashariya weeyaan adigu inaadan qalbiga ka raboon baa lagaa doonayaa mooyaane marka jirkani istaabto waa dabci bashariya qofkii inuu dhaqdhaqaaqo waxu istaagaan iyo waa dabeeco marka waa uu ku afuraa kuma afuraayo hadday igraah tahay waad maxaa soo haray inaad biyo kaa baxaan shardi maaha mar hadday xashafadu qarsoontaan nidhi yaan biyaba kaa bixin yuusan xataa kacsi iyo waxba yay la jirin mar hadday intaasi qarsoonto qofkii waa afuray weliba hadduu garanayo kafaaro weyn ayaa korkiisa ku waajibaysa ninka naagta waxba kuma waajibaan kafaaradaasoo noqonaysa inuu qof addoona xoreeyo hadduu heli karo hadduu waayo inuu laba bilood oo isku xidhiirtoon maalin laga afurin inuu soomo isku xidhiir lixdan maalin hadduu ayadana awood u waayo lixdan miskiin inuu quudiyo maxaa yeelay ramadaankaas qofka uu wadiyey baa yaa kafaaro laga saaraya laakiin ramadaan markuu ku afuro weeye waxa kan isaga ah hadduu awal iska afuranaa ama hadaayay biyo cabbay oo uu sidiisaba u afuranaa ama uu musaafir ahaayoo dadka macduurka ah oo in la afuro ay loo oggolaaday uu yahay waa iska wadan karaa wixiisa waxna ka dhiimayso awalba ma soomanayni ee soomkii qof ku afuray baa la diidayaa jamaaca ka laftiisa kafaara ku waajibaysa wuuna afuraya dembina waa raacaya wixii ka soo haray jimaaca weyn maxay yihi salsalaaxii iyo shushumintii iyo waxaasi baxay waxa weeyaan kol hadday shahwadaadaba dhaqaajinayso xaraan bay kaata ma banaana taabashadan hadday shahwadaada dhadhaqaajinayso ama shumiskaani hadduu dhadhaqaajinayo shahwadaada xaraan bay kaata maxaa yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin wiila u yimidoo wuxuu yidhi yaa rasuulallahi ramadaanka xaaskayga ma shumin karaa markaasuu yidhi maya uma dhowaan karti oday baa u yimid markaasuu yidhi yaa rasuulallahi xaaskayga haddaan shumiyo ka warran laa ba'sa bu inaan wax saasi u dhaqaaqayn buu ogyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nin meel tegey waa marka shahwadaadaba wixii dhaqaajinaya ayaa la diidayaa shumis noqoyaa taabasho noqoyaa wax kasta noqoyaa haddaad intaa shushumiso qofkii ama taataabatid wax kale kuma adan samaynin ayaa biyo kaa soo baxeen waad afurtay laakiin kafaara waajibi mayso dembi iyo kafaara dembi iyo afur baa isugu kaa dirmay waa taabashada waad fiirisay aragtidii adoon taaban bay biyo kaaga soo baxeen ku afuri maysa maxaa yeele mubaashara ma jirto aragtiduna dee waa daciif waxaa kaloo la mid ah waad fikertay waxyaalaad ku fikirto waxbaa qalbiga ku soo riday tiibaa biyo kaaga yimaadeen ku afuri maysid ayadana laakiin inuu caado u leeyahay mooyaane hadduu qof meel maraysa dhugto inuu biyo dejiyo ama hadduu wixii xalay soo xusuusto uu minadejiyo hadduu caado u leeyahay waa ku afuraya maxaa yeelay inuu biyo ka soo baxaan buu yuu niyeystay ninkaa waa isyaqaana asagu inay ka imanayaan hadduu marka sheekadii sii wado waa nin asagu biyihii iska soo saaray oo kale waxaa kale oo asagana waxyaalaha lagu afuraya ka mid ah istibna istibna waxa weeyaan gacantaada iyaad isku salsalaaxday saasaa biyo kaaga yimaada waad ku afuraysaa ama gacantaada ha noqoto ama gacanta naagtaada ha noqoto ama wax kasta ha noqotee wixii biyo iska soo saarba ah oo dhanna waad ku afuraysaa jimaaca markaanu leenahay qof dumara inuu yahay shardi maaha xoolihii baa gelayo daayeeradii baa gelayo lo'dii baa gelayso arigii baa gelayo waa wax un meel meel adiga oo meel saas wax ugu libriyey un weeya waxay tahay waad ku afuraysaa waxyaalaha kaleoo lagu afuro waxaa ka mid a oo soomku uu jabahayo haddii qofku la yimaado ridada walciyaadu billaah qof baa soomanaa diintii islaamku ka baxay fag xeradiiba waa ka bood xeradiiba hadduu ka baxay soom xaggee jiro soom baa jira waab hadduu hadda haddana islaamka ku soo noqdo ka kac maalintaasi fasaadi gaalnimaa dhexda ka gashay wuu ridoobay qofkaas maxaa kale oo haweenka u gaara waxaa u gaara caadada nifaaska dhalmada qofkiisay u soomanayd ayay yaa dhiiggii ku dhacay caadadaah marka qoraaxu sii dhacaysa hadduu ku dhaco bes waay maalintaa fasaadi nifaaskii sidaasoo kale wey dhiiggii nifaaska dhalmadii way foolatay ilmaha ka soo baxay saddexdaasi dumarkay u khaas yihiin ayaga haddii iyadoo sooman saddexdaa midkood ku yimaado way afuri waa waa afurtayba waxaa rag iyo dumarka ka dhexeeya junuun waa waashay qofkiibaa waashay soomanaa mar hadduu waasho in yarba ha noqoto waalidu ama sooxdintu junuunka hadday tahay mid junuun ka timid walow laxda maalinkaasi waa buray waa fasaad maxaa soo haray xanuun baa ku qabtay waad miirowda macnaha waad miir beeshay baa loo wadaa amase daawaad cabtay maskaxdaadii baa si noqotay labadaas laguma afuro oo soomkaagii waa kuu jiraa haddii ayan maalinta dhan ayan dhammaystirin min asubxi ila alguruub haddaad muqma calayhi tahay amaad sakraan tahay ama aad maaragtay caynkaas dawadaas la suuxday oo maalintiiba wax yar aadan soo miyirsanin soomkaagu ma jiro laakiin hadday daqiiqad hadday soo miyirsadaan waa u jirtaa hurdadu maxay marka dhibtaa iyadu hurdadu waxuma dhibto saad xalay u seexatay haddaad maqribkeeda ku gaartoodoon marna baraarugin soomkaagu saxiix wey soomkaagu waa saxiix maxaa yeelay caqliga hurdadu way saamaysaa iqmuhuna waa saameeyaa junuunkuna waa saameeyaa laakiin isku si uma saameeyaan waxaa la yidhaha aljunuunu yuziilu lcaqla junuunku caqliga dhan buu zuuliyaa meesha ka qaada waliqmaau yuqamiruhu iqmuhuna caqligiiba meeshii sii joogu qasaa oo saafi ma aha sida maaragtay waa wanawmu yasturuhu caqligii mana zuuliyo takmiirna kuma sameeyo laakiin wuu asturaayo qofkani dee waa hurdaayo wax garan mayo laakiin caqligii waxba ma gaarin dabool yar ayuu kor kastaas hurdadu ugaga haysaa marka iyadu maalinka dhan haddaad hurdo waxba ma dhibayso meelihii aynu lahayn manfadka hadday wax ka gaaraan haddaynu xoogaa ku noqonno waxaa la rabaa biyihiibaa adoon u qastay nin kugu sidbaday waxaa la fiirinayaa biyahaasi maxay kaaga sidbadeen ma waajib baad gudanaysay markaad biyaha isticmaalaysay ma sunnaad gudanaysay mase bilaash bay ahayd haddaad ama waajib gudanaysay ama sunno gudanaysay biyahana aadan ka sulliqin waxba kaa dhibi mayso waajibka markaad gudanayso maxaynu ka soo qaadnay xalaa adoo janaabo qaba waagu kuu beryey ama maantaad seexatay janaabaa kugu dhacday waad hurdootay janaabaa kugu dhacday adoo janaabadii ka mayranaya ayay dhegta iyo sanka iyo meelihii mamnuuca ahaa biyihii kaa galeen waxba kaa dhibi mayso maxaa yeelay shay waajibah ayay ka yimaadeen adoo gudanaya waxaa kaloo la mid a haddaad sunno gudanaysa waad weysaysanaysay madmadadii iyo istinshaaqii iyo ayaad samaynaysay adigu mubaaraqa ma samaynin laakiin ayagaa kugu rooray dalaq ama qurjuc bay hoos kaaga yidhahan ama maskaxday tageen ayadana waxba dhibi mayso maxaa yeelay shay matluuba ee sunno ah yaad gudanaysa maxaa soo haray waxaan waajib ahayn sunnana ahayn baad samaynaysay marka biyuhu kugu libreen waad waad ku afuraysaa duhurkii baad tidhi anigu waa iska qabowsanayaa kulayl baa ahaya biyihii baad liqday ama dhegtay kaa galeen haddeed markii hore horta yaa qubayso ku yidhi markii hore yaa kuu fasaxay waajib iyo sunno midna maad gudanayn jaa'is bay ahayd maca daalik waad ku afuraysaa markaas qofku intuu sooman yahaba inuu qubayso isqaqaboojiyo lamaba rababa inuu barafuun marsada lamaba rababa siduu cuntada uga soomay wax kasta oo naftiisa u raaxaynayo o dhan inuu ka soomaa la rabaa saabuunta lokuskaahoo udugga badan iyo barafuunka iyo midna ma isticmaalaysa markaad maqribka tukato ayay cuntaday kuula yyyay la imaanayaan karaahay kugu noqonay xataa rayxaanaha lama ursado maalinka jumcada rayxaanta adoo sooma lama ursado waa naftiiba raaxadeedii weeye nafta raaxadeediina waa tii laga xidhayba intay sooman tahay waat inahaas ayaa mufdigaadka soomka mar haddii lagu dhufto uu burayo wayawaatan ugu waaweyn kuwo kalena waa la siin jiraa aynu u galno qismigii labaad oo ahaa faraha faraha ha iska ilaaliyeen baani maya dee meeshii najaaso laga mayrayo iyadu kuma jirto meeshii najaaso laga mayraya afkaagaba najaasada waa laga mayrayaa sanka waa laga mayrayaa meel walba ma- najaasa la meel najaaso loo daynayaa ma jirto marka intii najaasada ay ka mayri jirtay way mayraysaa laakiin waxyaalaha kaleeto weeyaan waxaa loo diidan yahay waa tahay marxaba qismiga labaad kolka haddaynu aynu u wareegno aynu ka soo qaadno beenta qofku jawaarixiisa dhan inuu ka soomaa loo baahan yahay inuu afka ka soomo carabka waa fataan wey fataan balaayo oo dhan asagaa asagaa horseedaya wahal yakubu nnaasa calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim fi nnaari ilaa xasaa'idu alsinatihim waa carabkan kufa canka haadaabu kan iska celi kan marka carabku dunuubta uu samaynaya waxaa ka mid a beenta wax aan jirin mar haddaad sheegto dembi weyn baad samaysa alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin qofka beenta sheega lacnad ha ku dhacdo buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala beentaas waxaa la yidhaha been maa khaalafa alwaaqic waxaad ka warramaysaa wixii khi- waaqica khilaafsan markaad sheegto ayaa la yidhaahdaa been runna waxaa la yidhaahaa maa waafaqa alwaaqic ama maa taabaqa alwaaf- waaqic wixii taabaqa oo asiibaa la yidhaahda fariid beenta digniino badan buu rasuulku ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina al- ina asidqa layahdii ila albir wa ina albira layahdii ila aljanna wa ina alrajula layat- la- layasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa runtu waxay ku gaarhsiisaa wanaag wanaagguna wuxuu ku gaarsiiyaa jannada qofku wuu run sheegaa oo waa run sheegaa oo runtuu ku dadaalaa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan ilaahay agtiisa intii sidiiq looga qoro oo sidiiq loo yaqaano dee sidiiqu waa martabada nebinimada ku xigta wey أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صديق runta uu laasimayo wuxuu ku gaarayaa martabatu صadiiqiya yuu ku gaarayaa wain alkadiba layahdii ila alfujuur wain alfujuura layahdii ila annaar wain alrajula layakdib wayataxara si- wayataxara alkadiba xataa yuktala- yuktaba cinda allahi kadaaban beentu xumahay ku gaarsiisaa xumuhuna naartuu ku gaarsiiyaa qofku beentuu sheegaa sheegaa sheegaa ku dadaalaa inuu been sheego xataa yuktaba cinda allahi kadaaban ilaahay agtiisa beenaalihii intii looga qoro ilaahay agtiisa been badani kadaaban amhilatu lmubaalaqa wey amhilatu lmubaalaqa kadaaban been banale been badane wa haddee been uun ogow qofkii laasimaa fujuur buu ku sii socdaa fujuurkuna naartu yuu yuu ku sii hooginaya waa dariiq la yaqaanoo qofkii qaadaa meeshuu u socdo waa yaqaan runtana biri bay ku gaarsiinaysaa biriguna jannadiibuu ku gaarsiinaya waa dariiq la yaqaan qofkii runlowga ah meeshuu tegayo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin dadka runta sheegaya la jiruu yidhi ilaahayna ka cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala beentaasi waa shay weyn oo carabkaa kasbada wuxuu kaloo carabku kasbadaa hiiba wax la yidhaha hiiba hiiba hiibadu waxa weeyaan waa qof walaalkaaya ood wuxuusan rabin aad ku sheegto hadduu ku hor joogo iyo hadduu kaa maqan yahay waa isku mid waxaad ku sheegaysaa haddii runtaa tahayoo uu ku sifoobo iyo hadduusan ku sifoobin waa isku mid waa qiiba weeye ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu walaa yaktab bacdukum bacda qaarkiin qaar yuu xaman buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala qofka dadka xamanaya wuxuu la mid yahay buu leeyahay qof walaalkii hilibkiisiyo mayda oo baktiya cunayoo kale hilib carfoon inaad cuntaad jeceshahay hilib qurmay oo mayda oo ceydhiina weliba inaad cunto ma jecel marka qofkaasi waa qof hilib qofka uu xamanaya hilibkiisi qof cunayuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala nin baa yidhi yaa rasuulallaahi waxaan ku sheegaya hadduu yahayna uu yidhi hadduu yahayna waad xamatay hadduusan ahayna waad nabtay buu yidhi nabyawiya haddii uusan ahayn waxaad ku sheegayso hadduu ay runtaa tahayna dee waaba xanta lafteedaba iyada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sameeyey tilmaan tilmaan tilmaantuu inoo sameeyey waxaa ka mid ahay wuxuu yidhi laba naagood baa soontay markaasay xanteen naag kaleeto markaasay oomeen ilaa qofkii hilib cunaa waa oomayaa moogta soon sunna ahayna sooman yihin markaasay intay rasuulka u dirsadeen ee yaa rasuulallahi waa kululaanaye inaan iska afurno noo fasax uuri u yeedha waa loo yeedha markaasuu weel intuu u dhibay buu yidhi naa naa kuma tag adigu weelka kale markaasay kuma tagtay hilib iyo dhiig iyo malax iyo balaayo hilib qurmay bay ma tagtay kala bar bay geysay tii kaluu yidhi naa adna kuma tagsay afkay joojisay wixii oo kale hormoonaa markaasuu wuxuu yidhi haataani alxumqataani saamataa mimaa xallala allaahu lahumaa wa afdarataa bimaa xarama allahu calayhima labadan naagoodoo sawiradaahuu yidhi oo caqlilaawayaasha ah waxay ka soomeen wixii ilaahay u banneeyey oo cunto iyo biyo iyo waxaas waxay ku afureen wax ilaahay ka xarimay oo dadka hilbihiisa ay ku afureen maalinna laba nin oo munaafiqiina nebigoo duulaan ku maqan calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhaahdeen war hilib nooga raadi salmaan meesha midkiibay soo direen waa loo yimid waxaa la yidhi madbakii nebiga hilib ma haysaa baa la yidhi uu yidhi maya hilba ma hayo markaasuu soo noqday oo yidhi salmaan wuxuu yidhi hilba ma hayo markaasaa la yidhi adiguna khayr ma lihidoo meel laguu diro weligaa khayr kama keenin salmaanna waaba xaasidoo madbaka nebiga hilba waa ka buuxaana sidiisuu noogu diidayaa nabigaa u yeedhay marka labadii nin jibriil baa u soo warramay waa loo yeedhay markaasuu yidhi maxaad doonayseen yaa rasuulallahi maanta anaan hilba cunin baa la yidhi oo hilib baan doonayni markaasuu yidhi oo ilkihiinaa baan hilbo cusub ood cunteen uga jeedahay soo kaa ilkihiinna ku yaalyaal wallaahi saddex maalmood iyo muddo kaamila inaanaan hilba cunin markaasuu yidhi saaxiibkiinnii iyo salmaan hilibkiisii baad ka dherigteen hilib dambana uma baahnidin carabku dembiyaasha uu sameeya waxaa ka mid ah namiima namiima namiima waxa weeyaan naqlu lkalaami min bacdi annaas ilaa bacdin bijihati alifsaad qof intaad hadal ka qaadid aada qof kale u geynaysid oo aada rabto inaad isku dirtid oo meeshaa fidna ka abuuranto baa la yidhaahha waa namiima wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lan yadkhula aljannata qataat kan dadka isku dirdiraa janno ma gala buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay dee ummaddu waa isku fidnaynayaa waa isku goynayaa laba isjecel buu dhexdooda balaayo kala dhigayaa markaasaa kanina ma odhanahayo talowma runtiisa ahe ayar buu mindidiisa qaadanayaa ninkii warka looga soo sheegay fidno weyn baa meeshaa ka bilaabanayso ka dhalanaysa xadiidka صaxiixa wuxuu yihi rasuulku alayhi الsalaau wasalaam sharu cibaadi اllahi اlmashaaؤuuna bالnamiima almufariquuna bayna اlaxiba albaaquuna lilbura'aaءi اlcayb sharu cibaadi اllaahi addoommaha ilaahay waxaa u shar badan almashaaؤuuna biالnamiima namiimada kuwa u socodka badan isku dirdirka almufariquuna bayna alaxiba dad isjecel kala geeya say war ugu kala sheegayaan albaaquuna lilbura'aa'i alcayb qof aan xumaan lahayn ee beri ah xumaanta la doona iyo ceebta iyo xumaha ka sheega kuwaasa addoommaha ilaahay u shar badan buuri nabigu calayhi salaam sharu cibaadillaahi sharu cibaadillaahi ilaahay dembiga carabku sameeya waxaa ka mid a allamsu waalhamsu carabka saas laysku leeyahay hadli maayo laakiin adiga mid wax isle og ayaa nin meesha soo maray carabkaas saas ku leedahay ceebihiisii baa tilmaamaysaa waa nooc xanta ka mid ah oo carabku sameeyo ishuna way samaysaa baarkeedu kuwaasaa indhaha u iljabiya ilaahay waa qolada uu yidhi waylun likulli humazatin lumaza kuwa dadka ceebeeya oo isu goonjabiya weyl cadaabka la yidhaaha bay leeyihiin buuri ilaahay subxaana wa tacaala waa kuwa wax xamanaya fariid waxyaalaha in laga soomaacay waajib tahay waxaa ka mid a indhaha inaad ka soo didina oo wax ilaahay uusan xarimin wax ilaahay kaa xarimay aadan ku eegin intaad sooman dhagaha inaad ka soomto oo wax ilaahay xarimay aadan ku dhegaysanin gacmaha lugaha kulli inaad jawaarixdaada dhin ka soo dibaaxdibana rasuulkaa yidhi salawaatu اللهم صل وسلم عليه
من لم الجود والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قف عن warka beenta iyo shahaadada beenta iyo ku camalfalkeeda qofkaan iska dayin soomkii waa jiraa laftiisii oo ninkii kama burin oo hadda qadan laguma leh laakiin wixii sawaab iyo khayraad uu ka heli lahaa ayaa ka baaba'ay wuxuu xadiis kale ku yidhi rasuulku calayhi salaatu اللهم صل wasalaam وسلم عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب غائم ليس له من قيامه إلا السهر رب صائم من صومن باب بدن بور رب دواتي تكفير مر كيري كرتي تكفير كاسا لو جيدا مان رب صائم طف صومن باب بدنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش oon iyo baahi mooyaane wax soomkiisa uu ka helaayo kale ayan jirin wa rubba qaa'imin mid istaagan oo tukanayaa badan laysa lahu min qiyaamihi ila sahr soo jeedkaas iyo dhafarkaas waxaan ahayn oo sawaaba oo uu salaadiisii ka helayaana ayan jirin walciyaadu billah ilaahay waan kaa magan galaa maxaa halleeyey dee ninkii soomayna xaaraantiibuu ka soomi waayo walaaqaya kii tukanayeyna dee wuxuu ku dhex jiraa ha lagaa arko iyo ha lagaa sheega iyo m- meelo kaluu sawaab ka doonayaa ilaahay sawaab ka dooni maayo ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahar sadaqa nabiyu lmukhtaar salawaatu ullahi wasalaamu calayh kolka haddaynu soomayno waaba soomanahaye soom bilaashayaynaan soomi soom jawaarixdeenna dhan qalbigeenna dhan qaalabkeenna dhan aynu ka soomannahay wuxuu ha noqdee haddii kale wuxuu noqonayaa wuxuu shabbahayaa ninkii inta yidhi ilaahayo waa kuu soomanahay oo balliga xareeddaa mukhuurtay hoosta ka liqay laba goor maxaa ula yaabaysaa midkaas ilaahay ku arki mahayuu islahaa waa khalad waa jahl adiga laftaadu markaa dembi samaynaysid adoo sooman ilaahay ku arki mahayo sow la mid maaha ilaah waa kuu soomanay xalay maxaa tiri lilaahi tacaalaa iimaanan waxtisaaban baad ku xidhatay markaad gelaysay iimaanan waxtisaaban awal waa adiga ummadda ku foofaayo hilibkeeda jaranaya waa adiga beenta daldalaya waa adiga away iimaanan waxtisaaban iyo adigu xaggee kala joogtaan marka marka waa- waabaan waaba aynu soomanahay wuu sidii soomkeennu faa'iide inuu ku keeni lahaa aynu ku talagalno muxuu inoo sheegay rasuulkii oo kale calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xataa haddii lagu caayo adoo sooman xataa haddii lagu dilo adoo sooman jawaab ha siinin maxaa yeelay soom baa ku haya adiga waa lagu xukumaa qof ilaahay dartii u sooman baa tahay kii ku caaya haddaad la caytanto oo kii kula dirira aad la dagaalanto dee ma soomkaagii ma ma xusuusinid iyo ilaah aad u sooman tahay midna ma garanaysa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa kaana soomu yowmi axadikum falaa yarfus walaa yaskhab walaa yajhal fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im inii saa'im maratayni aw alaaan qofku wuxuu yidhi hadduu sooman yahay falaa yarfud kalaam faaxisha yuusan ku hadlin walaa yaskab dood iyo muran iyo qacqac aan loo baahnayn yuuna gelin walaa yajhal qofna yuusan ku jahli falin oo waxaan ka mudnayn yuusan kula kicin fain saabahu axad haddii qof caayo qofkii soomana aw qaatalahu ama uu la diriro oo dharbaaxa kaga soo qaado falyaqul ha yidhaaha asagu inii saa'im adeer anu waa soomana laba goor ha yidhaah ama saddex saddexdaa fadli badan weliba weliba inuu kar ugu dhawaaqaa fadli badan innii saa'im macnaa xoogaan isaga kaa celiyaa waa qabaaye amaan kugu caayo amaan kugula diridhee adeer waan soomana mar haddaan soomanahayna waa inaan afkiiyo gacantaba ka soomaa laba faa'iiday markaasi leedahay adiga xumihii waad ka badbaatay soomkaagii baad naftaadii xusuusisay naahay nafyahayo xanaaqi waad sooman tahaye wey isceli marka waa ku waa kuu faa'iido kii ku caayayay ama ku dharbaaxaya laftiisa innii saa'imun innii saa'imun hadduu maqlo waa intaasoo laftiisa xoogaa xusuusigu ku soo dhacdaayo edugdarrada uu joojiyaa saddex goor innii saa'imun marka haddee rasuulka dariiquu ina baray aynu ku soconno soomkeennu soom xaqiiqa ah oo ilaahay xaggii laga aqbalo ha noqdo haddii soomkaagu dee cibaadada aynu samaynayna la aqbali waayo dee dhibaatay noqonaysaa marka balgalabta intaas ramadaanka marba in baynu ka sheegi doonaaye mufdiraadkaas midna uu soomkao dhami burayo midna sawaabku burayo bal ha layska ilaaliyo haddana kitaabkii baynu wadan doonaa intaynu ka gaara